waxa uu sarakac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado raashinka degmada bulaberde ee gobolka hiiraan waxayna sheegeen ganacsada qaarkood in dhibaato badan ay soo wajahday dadka ku nool degmada bulaberte
shaygii lagada hayay shan beri ka hor lixii toban wuxuu maraya siddeed toban shaygii lagada jiray afartan wuxuu marayaa lixii toban dhibaatadaasna waxaa keenay cudurka aan laysku dhaafi laysku mari karin si dhib ley u adeeganayaan dadku waxba dadka badan wax ma haysto waa iska ruyar socod ay ahaayeen wixii macaashadda maadaama ay ku qaalowday dhib badan ay filanhayaan waxaa waaye maanta magaalada waxaa sixir bararku aad u kacay raashiinka sidaas awgeed waxaa kallifay cudurka oo kaloroferiska ah waayo hadda raashiinka shaygii soddon doolar la gadi jira maanta waxaa la gadayaa soddon iyo shan doolar ilaa soddon iyo lix doolar haddii raashiinka exaabul aan kasii bixiyo raashiinka hadda loorka sokor oo kale markii soddon doolar la gadi jiray maanta soddon iyo lix doolara la gadayaa bariiska waa sidoo kaleeto caaga saddexlaha oo saliidda saddex doolar iyo barar meeshii laga gadi jira maanta waxaa la gadayaa shan doolar saas awgeed marka waxaa sixir bararkaasu nooga yimiday sidaan anugu aan isleynahay cudurka kaloroferis oo ummadda maarata soomaalida iyo meel walba caalamkao dhan lagala cabaaday mar haddii qolo walba ay isireen haddaa dadka anikaaba ugu roonba qoloyinka kaleet waxay dhn wax guryaha ka baxa male laakiin anugu dad ilaahay aaminsan ayaan nahay wax kastoo ilaahay maarata wax soo golmaran nagu dhici ma hayaan qofka maanta haddii uu shaqaa aado saddex doolar iyo bar wixil uu soo helo haddii uu suuqa la soo galo wuxuu u baahan yaha way u goynaysay hal maalin hal waqt dabkay u shidaysa ha ahaato hadda maciishadda aad ayay u sara kacday maxaan ku idhahdaa shaygii joogay hal shay kasta taqriiban waxaa ku darsantay afar doolaraa ku darsantay bariiskoo kaleente baastadoo burkoo kaleente sokorta aad ayay u kac saliidda saliidda aaday u sarakacday jirgaanka saliidda ahaa meesha uu ka ahaa labaatan iyo kow doolar iyo todobaatan senti soddon doolaruu ka maraayaa xitaa aan la helaynin degmada bulabard ee gobolka hiiraan ayaa markii hore ahayd go-doon waxayna qaarkood sheegeen in ay haatan awoodi waayaan in ay iibsadaan raashinka maadaama markii hore caqabado badan ay haysteen dadka ku nool degmada bulaberde dadka maaragta ishee inta badan ma dhigtaan guryaha raashin wixii markaas ay kusoo shaqaystaan xooggooda ayay maaragtay si maaragtay maxaan ku idhaahdaa si tafaariiq ah ay wax nooga iibsan jireen tafaariiqdoodii hadda dadka ayagoo noloshoodii hore iskala daaladacaaya iyo cunaqabad ee magaalada go-doonka ay ku jirtay ayaa haddana culays waxaa soo fuula maciishada xaggeeda ah oo aad u sarraysa dadka ay la daala dhacayaan ay la qabsan la'yihiin maaragtay culayska degam ee magaalada ka haysta hay-adaha maaragtay bay dadku wax ka heli jireen waxayna hadda inay gabaabsi yihiin aad moodaa dadkii marka waa dad dan yara oo waxba haysan maalin kasta waxaa lagu leeyahay wax daynisii daynisii daynisii daynki inteed wadi kartaa waxaan gaarna heer aan dhahno war kiilo sokora meeshaas ka qaado iisha kiilo oo bariisa xagga ka qaado daynkii madowna soo noqon waay qofkuna dabkaygaa dansan uu leh dab aadansan qofku hadduu ku yirahna waa arrin qatara marka arrintii qatareed marka annaguna arrin kaloo qataraha jirto qofkii waxba uma hayno marka inaan kiilo ku soo aruurno kiilaan ku soo aruurno kiilo baastaa qaado kiilo bariisa qaado nus kiilo qaado bisha ramadaankana hadda dadku aaday maaragtay hadda u welwelsan yihiin oo hadda maciishadii oo qaali ah dadkii oon waxba hayn waxbaa dadku dareemayaan waana maaragtay in ilaahay uu maaragtay oo nasri keenana waa maaquul ilaah agtiisaan ka sugaynaa marka culayskaasaa jira ilaahay ummaddaa ka dulqaado wax kale annagu hadda oon awoodno male barda la taagan yahay waxaan isugu isku qabanqaabinaya soonqaadka sida wax u diyaarsano haddana ha ahaatee qaymadii hore oo gada jirnay qaymadan farciga u dhexeeyo waa u dhowaawaynay dibaan ugu noqonnay ilaahayga weynaay waxuu keeno ayaa la suga baraka xooggan oo ka dhacday magaalada reedaheeda magaaladii soo cuslaysay haddana ilaahay mahadiis waa wuxuu ilaahay keeno waa iska koonbagadanaynaa ilaa u ilaahay faqri kara saaqad kale ilaahay si kale u keeno moogiyo cudurka karooro signadan asagaaba loolaa umalaynaa mugii asiga la sheego qof walba meesheeda ay ku cabsato guryaha lagu aruursan yahay irsaaqadana ilaahay laga sugaaya inta ilaahay ka sokayso